إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii buluuqu lmaraam min adilati alaxkaam waxaan gaar ahaan ku dhex jirnay kitaabu tahaara waxaana soo gaarnay baabka toddobaad baabu qadaa'i alxaaja xaaja gudashada baabkeedii macnaha waxaa loola jeedaa baabu aadaabi qadaa'i alxaaja xaaja gudashada aadaabteeda baabkii looga hadlayey oo nusqooyinka gobol sidaas u qorayaana waaba jiraanba oo nusqooyinay ku qoran tahay baabu aadaabi qadaa'i alxaaja xaaja gudashada aadaabteeda baabkii ka hadlayey xaajadana waxa weeyaan waa kinaayatun can ilbawli waalgaa'id waxaa looga sarbeebayaa qofka kaadida iyo saxarada qaabkii uu u gudo lahaa iskaga nadiifi lahaa taas weeyaan baabka looga hadlaya can anas ibni maaliki waxaa laga wariya radia allaahu canhu qaal kaana rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam idaa dakhala alkhalaa'a markuu galo makaanu xaaja gudashada wadaca waa dhigi jiray khaatamahu fanaatigiisa akhrajahu larbaca afartii ayaa soo saareen wa huwa xadiidkuna macluulun waa mid la cileeyey oo xadiidka cilaa ku jirta xadiidka waa xadiis macluul ah ahlucilmi badan ayaa cileeyey abu daawuud uu ka mid yahay abu daawuud uu ka mid yahay nasaa-i uu ka mid yahay imaamu nawowi uu ka mid yahay xaafid alciraaqi xaafid ibnu xajar waxaana aad ciladiisa u wana u caddeeyey callaamatu ibnu lqayim alcallaama ibn lqayim tahdiibu sunanka juska koobaad marka cilooyin badan ayaa ku jira cilooyinkaas ku jirana waxa weeye laba cilaa ka mid ah cilada koobaad inqiaaca xagga sanadka uga jira oo waxa weeye sanadka sida loo wariyey min ariiqi hamaam can ibni jurayj can zuhriy wey marka waxa weeyaan ibnu jurayj iyo zuhri dhexdooda ayaa waasida ka dhacday oo dhankaas waxa weeyaan inqiaac xagga sanadka weeye cilada labaadna qalbi ayaa matniga ku jira oo matnigana qalbigaa ku jira marka xadiidku waa xadiis macluul ah oo aan haabit ahayn weeye xadiid macluul ah oo aan haabit ahayn weeye xadiidku xadiidku hadduu sugnaa lahaa muxuu faa-iidey lahaa hadduu sugnaa lahaa xadiidku muxuu faa-iidey lahaa kaana rasuululaahi rasuulka alla wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalama idaa dakhala alkhalaa'a markuu gelayo makaanu xaaja gudashada alkhalaa' waxa weeyaan waa makaanka khaaliga ahon wax jooga la arag meesha bannaanoo wax jooga la arag asalka sidaasaa la yidhaha alkhalaa' kadib magacii waxaa loo soo raray makaanka lagu xaajo gudanayo halkaasaa loo soo raray marka alkhalaa' waa la yidhahdaa mirfaq waa la yidhahdaa kan mirxaad waa la yidhaahdaa waxaasoo dhan waa la yidhahdaa asmaadaasoo dhan meesha lagu xaajo gudanayo ayaana hadda magacan loola jeedaa khalaaga ah ilaa meelsha qofku ku xaajo gudanaa keligiisaa joogo dad kale ma joogaan idaa dakhalana waxaa loola jeedaa idaa araada dukhuula marka uu doonayo inuu galo wey maahan markuu galo dhexda ku jiro uu siibi jiray maahan ee idaa dakhala ey idaa araada dukhuula marka uu rabo inuu galo wadaca waa dhigi jiray khaatamahu faraatigiisa akhrajahu arbacatu afartiyaa soo saareen wahuwa macluul sababta uu u dhigayeyna waxa weeye sida xadiidka saxiixulbukhaari iyo muslimkaba ku sugan faraatiga nabiga naqshada korka uga qorneed saddex sadaray ahayd sadar waxaa ku qornaa muxammadu sadarna waxaa ku qornaa rasuulullah sadarna waxaa ku qornaa sadar waxaa ku qornaa muxammadun sadarna waxaa ku qornaa rasuulu sadarna waxaa ku qornaa allaahi ka muxamedu rasuullah ayaa ku qoreen muxamedu rasuulullah oo saddex sadar u kala qoran oo muxamed iyo rasuul iyo allah saddexdaas kelimo aa ku qoreen xushmayn marka uu xushmaynayo magaca ilaahay oo uu ka ilaalinayo meelahaas qaaduurka iyo qurunka ayuu u siibayey wey ayuu u siibayey faraatigaas kadib nabiga bacdigii sala allahu calayhi wasalam gacanta abubakar ayuu ku sugnaa jiray kadibna gacanta cumar kadibna cuhmaanu u soo wareegay cuhmaan maalinuu dul fadhiistay ceel la dhihi jiray ariis waa soo baxshay faraatigii isagoo hayhayuu ceelkii uga dhacay ceelkii uu uga dhacay anas ibnu maalig wuxuu yidhi ceelkiiyaan isku dabamaraynay saddex maalmood biyihii oo dhan waa ka dhammaynay falam najidhu faraatigiina kama helin bukhaari muslim aana wariyey faraatigiina ka weyn halkaas ceelkaasu ku dhacay faraatigaas haddii marka xadiisku uu sugnaa lahaa wuxuu faa'iiday lahaa marka la gelayo xamaamka makaanu xaajo gudashada meelsha lagu xaajo gudanayo oo suuliga ah marka la gelayo in wax kasta oo ilaahay dikrigiisu ku sugan yahay waxa weeyaan qofku uu iska siibo oo uu meel dhigo sidaas ayuu tusi lahaa ahlucilmigu marka arrintaas waxay idhahdeen inuu qofku markuu suuliga gelayo qaato wax magac alle ku qoran yahay waa karaahiyo maxay u dhihi waayeen wax xaaraam laba shay ay u dhihi waayeen marka koobaad waa ficil waxa soo arooray ee nahyi maahan nebigu waa diiday ma la arko ee waxaa soo arooray nabigaa siibi jiray wy tan labaadna daliilka laftirkiisiyaan sugnayn oo xadiidkii waa xadiiskaas macluulka ah sidaas darteeda waxay yidhahdeen waa karaahiyo waa deelkay karaahiyada ka qaateen xadiidkii hadduusanba sugnayn waxaa laga qaatay adilada caamka ah oo kale ka qowlihi tacaalaa waman yucadim shacaa'ir allah fa inahaa min taqwa alquluub qofka weyneeye ilaahay diintiisa calaamadaha lagu yaqaan shacaa'irta waa calaamaatu diin diinka calaamadaha lagu yaqaana la yidhaha shacaa'ir marka diinta calaamadaha lagu yaqaan qofka weyneeya weynayntaasu waxay ka mid tahay quluubta alle ka cabsigeeda marka magacii alle inaan lala gelin meeshaan oo waxa weeyaan maxallo xaaja gudashada waa weynayn ilaahay shacairtiisi la weynaynay waajibinna waxaa loo dhihi waayo daliil waajibiya lama hayo ahlucilmigu marka waxay yidhahdeen waa karaahiyo qofku wax magac ilaahay ku qoran yahay inuu la galo xamaamka ama suuliga dhammaan wixii magac alle ku qoran yahay waa inaad iska siibto ood ka tagto haddaan markaas aysan kaa dayacnayn oo meeshii waxa wey meelaad dhigataad haysataa gurigaagiya joogtaa ama qofaad u dhiibataad haysataa laakiin haddaan meeshii cid kale joogin oo alaabta haddaad bannaanka dhigatana tuugadu kaaxadayso waxa weyan jeebkaagaad iska gasheen waana la gelaya xataa karaahiyana maaha canjiladaha qur-aanku ku duuban yahay mobaylada wax ku duuban yihiin laakiin yuusan mobaylku soo dhicin oo magaca ilaahay yuusan ka dhex yeelin xamaamka waxa weeyaan ka xir yuusan kaaga soo dhicin waxa weeyaan iskala gasho jeebkaaga jeebkaagaad iska gashanay haddaad heli karto meelaad dhigatana waa karaahiya yihahdeen ahlucilmigu in lala galo sidaasay yidhaahdeen jawaalada ama mobaylada canjaladaha waxa weeyaan kutubta adkaartu ku qoran tahay laakiin kitaabka qur-aanka ah ee musxafka ah ahlucilmi badan waxay nasgareeyaan xaaraam inay ta isaga in lala galo xaaraan inay tahay maxaa yidhaha isagu qur-aankii alloo dhan ah ku yaalla ilaahay noo soo dejiyey marka nuuc ihaanaha laga fahma qur-aanka la ihaanaystaana waa ku saas darteeda ahlucilmiga gabal way ka soo reebeen musxafka in lala galo sidaas weeye marka waa in la karaameeyo wlqur'aani اlmajiid inahu laqur'aan kariim waman yucadim shacaa'ir allahi fainaha min taqwa اlquluub adiladaas caamkaa ayaa laga qaatay marka adiladaas caamkaa laakiin wix kasta oo magaca laku qoranya in la siibo haddii aysan kaa dayacmayn day kaa dayacmayn ama meesha cidaad u dhiibataadhaydo lagaa xadayo ama dabayshu kaa qaadaydo jeebkaaga ku rida iskala gal hadduusan musxafka ahayn musxafka maya musxafka lalama galo intaanan gelin axaadiista kale waxaan rabay baabkii aan soo dhaafnay oo nawaaqid wudu wudu'a ahaa su-aalo ku saabsana xala jiray laba su-aalood aan xasuusanayaa su-aasha koowaad waxay ahayd duburka taabashadiisu weysada ma burida waa soo ogaanay farjiga inay burido ama dakarka laakiin duburka ka waran wax daliil ah oo saxiix ah oo ku soo arooray ma ogi ahlucilmiga intaan arkayna maysan sheegin ahlucilmiga qowlkooduna waa isku khilaafo ijmac ma jiro imaamu shaafici laba qowl uu ka leeya qowlkiisa qadiimka ma buriyo qowlkiisa jadiidka ah ee madhabka shaaficiye loo yaqaanaana waa buriyaa xalqada duburka inta qofku markuu caadiyaho taagan yahay isku dhegan markuu xaaje gudasho u fadhiistana kala qaadanta hadduu taabto way ka buraydaa waa qowlka shaafici oo jadiidka waana madhabka xanaabilada laakiin waxaa sidaas khilaafsan imaamu maalik iyo abu xaniifa iyo kayrkood haddaan daliil jirin marka صaxiix ah oo sariix ah iyo midaan sariix ahayn xataa daliil dumur sheegaya hadduusan jirin asalkana qofku baraa ayuu ku sugan yahi baraa asliya oo qofkan weese markuu weese qaato wax weesada ka buri karo waxaa laga arkaa wax daliil sharciyu sheegay asal beri uu ka yahay wax kale baraa'ada asliga ah ayaa la istisxaabayaa mana burido taabashadeedu sidaas weeye waxaa soo haray waalidu ma burido hadduu waasho qofkii ama uu miir beero nabanaa ku dhacay waa suuxa ama daroogucuna waa marqaamay taas ijmac wey waa burida hurdadana waa ka daranta sababta oo hurdada inay weysada burido waanagii soo ogaanay ayada nafteedu naaqid maaha laakiin waa madinatu naqdi waxaa loo filaan ay too loo malaynaa markii indhihu isku dhagayn wax soo baxeen oo dareenku tegey hadde hurdada waxaa ka atarsan oo ka daran waxa wey waalida qof waalan oogya qof waaba kacaa kan hurda waaba dhici karta inuu kacee kan maba kacayaba ama qof suuxay tanabaraa ku dhacay waaba suuxay kaasuna kasii daray qof waalan xad marka waalida iyo suuxmada suuxidda iyo dhec dadka gabalan kale oqoona dhici karta iqmaaga iyo waalida waaliga qofka jinnigu ku dhacay wey iqmaagana waa qof maalan nabara ku dhaca markaas miir beela qofkaan ma waalna xanuunba hadda la miir beela marka miirbeelka dhammaantiis weysada waa buriya ijmacna wey hadduu qofku waasho imaam nawowina majmuuca ijmacaas oo kusoo raray ama kalena waa sheegay wa canhu can anas ibni maalikin anas ibni maalik waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi kaana rasuululahi rasuulki ilaahi wuxuu ahaa sala اllahu calayhi wasalam idaa dakala alkhalaa'a idaa araada markuu rabo dukuula alkhalaa'i suuliga gelidiisa ama makaanu xaajo gudashada gelidiisa qaala wuxuu dhihi jiray allaahumma allahaygiyo innii aniga acuudu bika waxaan kaa magangalaa min alkhubusi shayaadiinta oo labka ah ama ragga ah iyo walkhabaa'ifi shayaadiinta dhadiga ah akhrajahu sabcatu toddobadii ayaa soo saareen lixda umahaafsitaha iyo axmed xadiidkan waa xadiid saxiixa dee umahaad sitoo dhan iyo qeyrkoodba waa soo saareen wuxuu faa'iideynayaa qofka markuu gelayo xamaamka adkaartii uu ku geli lahaa marka uu gelayo qofku xamaamka adkaartii uu ku geli lahaa taas buu faa'iideynaya anas ibnu maar wuxuu yidhi kaana rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam idaa dakala alkhalaa'a ey idaa araada dukuula alkhalaa' makaanu xaaja gudashada inuu galo markuu rabo markuu doonayo inuu galo makaanka lagu xaajo guto markuu doonayo inuu galo waxa weeyaan idaa dakala loolama jeedo markuu gudaha galo loolama jeedo markuu gudaha galo loolama jeedo ee waxaa loola jeedaa idaa araada an yadkhula alkhalaa'a xadiiaana sidaas ku sugnaadayba xadiid oo waxa weeyaan imaamu lbukhaari uu adabulmufradka ku wariyaaba saas ku suganba lafdigaas oo ah idaa araada an yadkula alkhalaa'a ka xadiidkaasa xadiidka caddaynaya idaa dakala alkhalaa'a idaa araada an yadkula alkhalaa'a makaanu xaajo gudashada markuu rabo meel uu ku xaajo gudanayo meeshaas waxa weeyaan ama ha ahaato guri dhisan ama ha ahaato meel bannaan waa isku mid weeye isku mid weeye meel bannaan ha ahaato ama ha ahaato meel dhisan meel dhisan oo suuriya hadday tahay iridda markuu ka galayo ducada akhrina intuusan gelin gudaheeda adkaarta laguma akriye hadday meel bannaan oo duura ay too ku xaajo gudanayana markii meeshuu ku xaajo guda laha uu istaagoo marada xaydanayu akrina adkaarta ka hor akrima marka waa isku mid meel bannaan iyo meel dhisan labada goorna waa kala sheegnay marka uu doonayo wey idaa dakala alkhalaa idaa araada an yadkhula alkhalaa'a makaanu xaajo gudashada markuu rabo inuu galo qaala wuxuu dhihi jiray allaahumma allow innii allaahumma allahaygiyo oo asalku allaahumma asalku wuxuu ahaa yaa allah yaadiyaa la xadfay miimkaana laga soo bedel qaatay saas darteeda waxaan carabi ahaynoo qalad ah inaad tidhahdo yaa allaahumma maxaa yaele miimkana waa ciwad ya-dana waa mucawadu canhu walaa yajtamicaan meelna layskuma keeno waa laxni wey marka allaahuma allahaygiyo dhe ama waxaa tiraa yaa allah allahaygiyo laakiin miintaan meeshaa soo geli maxaa yl haddaad yaa allahuma haddaa hal mara ya-dii keento ee ciwad iyo mucawad canhu yaad keenta mana kulmaan maba kulmaan allaahuma yaa allaahuma allo acuudu bika inii aniga acuudu bika adigaan ku magan galaa min alkhubuhi bacda waa la godaa khubu waa jamcu khabiid khabiid ah khubuud lagu jamciyey shayaadiinta oo labka ah ama ragga ah ilaahow kuwaasaan kaa magangelaa kuwaasaan kaa magangelaa waxaa jirta min alkhubi min alkhubhi taas ayaa jirta marka culamadu waxay hahdeen labada waa saxiix in la yidhahda khubhi iyo khubuth labada waa saxiix sida rusulun rusulun kutubun kutbun sidaasoo kale weeye sidaasoo kale weeye marka bacda waana la reebi karaa waana waxa weeyaan la godi kara waa damaa la saari karaa labada waa ku bannaan tahay waana siduu imaamu nawowi ka soo raray jamaaco badan oo ahlu macrifo ah waxaana ka mid a abu ubayd abu ubayd abu cubayd alqasim ibnu salaam abu cubayd oon ta lahayn alqaasim ibnu salaam ayaa ka mid ah allaahuma allo inii aniga acuudu bika waxaan kaa nagan gala min alkhubuusi shayaadiinta kuwooda ragga ah oo labka ah iyo wlkhabaaii shayaadiinta kuwooda dhadiga ah ilaahow labadaba waa kaa magangalaa akrajaw sabca marka ducadaas waa inuu akriyo sababta loo akrinaa maxay tahay sababka loo akrinaa nabigaa sheegay sal allahu calayh wasalam xadiidka abu daawuud ee raqamka lixaad waa bilowda raqamka lixaad xadiiska lixaadba wey uu nabigu sal allahu calayh wasalam wuxuu sheegay wuxuu yidhi ina haadihi lxushuush meelahan qashinqubka ah amase waxa weyn lagu xaajo guto muxtadaratun waa la joogaa shayaadiina joogta meelahaas wasaqda iyo qurunka iyo meelahaasay joogaan fain faidaa faidaa ataa axadukum اlkhalaa qof inin ka mida markuu tago meesha uu ku xaajo gudanaa falyaqul acuudu biاllahi min alkhubuثi wاlqabaa'i marka meesha waa la joogaa sababta loo akrina adkaartan waxay tahay shayaadiinta meelahaas joogaan ayaadiinta meelahaas joogaan nabigaa saasuu cadeeyey sal allahu alay wasalam waxaa kaloo sugan in waxa weye bisin laga hormariyo oo la yidhahdo bismi illaah allahuma inii acuudu bika min alkhubusi waalkhabaaii taasuna waa suganta taasuna waa sugan tahay taasuna waa sugantahay in la yidhaahdo bismi illaah acuudu billaah allahuma inii acuudu bika min alkhubusi waalkhabaaih oo bisin laga hormariyo saciid ibnu mansuur ayaa wariyey iyo qayrkoodba ibnu sakan waa wariyey xaafid ibnu xajar wuxuu ku yidhi fatxulbaariga isnaaduhu calaa shardi muslim weey saasuu fatxulbaariga ku yidhi marka bismi illaahi inta ka hormarido ayaad akrinay inta bismi illaahi ka hormarido taas weeya marka waxay kala tusaydaa meelaha qashinka iyo xamaamaadka iyo qashinqubyada inay tahay ma'wa shayaadiin meelaha shayaadiinta xidhadooda ah oo ay joogaan marka qofku waa inuu ilaahay ka magan gala ilahay inuu ka magan galo wey qof wa canhu can anas ibni maalikin waxaa laga wariya qaala inuu yidhi kaana rasuululahi rasuulka alla wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalama yadkhulu mid gala alkhalaa'a makaanu xaajo gudashada fa axmilu waan u qaadi jiray ana aniga iyo wa qulaamun wiil naxwi anoo kalaa idaawatan weeso oo min maa in biyo ah wa canasatan iyo eebo fa yastanji waa ku astajoo jiray bilmaai biyaha muttafaqun calayh xadiidkan anas ibnu maalik radia allaahu tacaala canhu wuxuu caddaynaa nabiga sala allahu calayh wasalam markuu gelayo meesha uu ku xaajo gudanaa biyo a loo soo qaadi jiray taas waxay ku tusaydaa qofka markuu doonayo meesha uu ku xaajo gudanaa intuusan gelin waa inuu diyaarsado wuxuu najaasa iskaga nadiifi lahaa hadduu dhagax ku astajoonayo hadduu warqad ku astajoonayo hadduu biyo ku astajoonayo shaygii uu ku esajoolaha waa inuu diyaar u yahay laakiin marka hore hadduu inta makaano xaaji gudashadii galo kadib uu yidhaha waa istaaga inuu najaasooba dhaco marka waxay xadiisku tusaa intaadanba xaajo gudasho gelin waa inaad diyaarsato waxaad najaasa iskaga nadiifile alkhalaagana hadda meel banaana loola jeedaa suuli loolama jeedo waa kuwaas biyaha ka daba sida anas iyo wiilka kale markuu gurigiisa jooga nabiga sawjaadkiisa uu khidmaynayay anas iyo markay ukhidmaynaya waa mar banaan la joogo marka alkhalaaqa makaan banaan wey hadeer maahan xamaamka cadiga ama suuligii kaana rasuululahi rasuulka alle wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam yadkulu mid gala alkhalaaqa makaanu xaaja gudashada fa axmilu waan u qaadi jiray ana aniga iyo wa qulaamun wiil naxwi anoo kalaa fi sinni xagga da'da igala mid ah wiil xagga da'da igala mid ah waa da'da qulaamna waxaa la idhaahdaa wiilka yar waxa weya marka naaska laga jaro ilaa toddoba sano ilaa adugu wixii ku dhow dhow meelahaas wey idaawatan weesaan uqaadi jirin idaawada waa weel yar oo maqaar ka samaysan weel yar oo maqaar ka samaysan weeye weel yar oo maqaar ka samaysanoo biyaha lagu shubto weeye idaawadaasoo min maa-in biyo ah iyo wa canasatan eebo canasadana waa usha fooda waranka yarkaa ku leh fooda ul yar oo warantakiga ah oo fooda waranka yarkaa kuleh wey taasaa la idhahdaa canasa taasaan uqaadi jiri si uu gelayaa marka ushaan wuxuu gelayaa marka nabigu sala allahu calayh wasalam uu xaajo guto waa weysaysanaa markuu weysaystana waa tukanaa markuu tukanayaa sutra looga dhigaa wax badana ushaas nabiga sutra looga dhigi jira waa loogu mudi jira musallaha iyo markuu tukanaa hortiisa loogu mudaa waxaa looga dhigaa sutru macaani kalena waa sheegeen bacdu ahlicilmi lakiin taasaa uga caansan oo waxay idhahdeen dee qofku haduu meel bannaan ku xaajo gudana xoogaa ul iyo waran iyo wax inuu haystaa waa u dan oo isagoo xaajo gudana haddii bahal ku soo boodo hadduu cararo waa najaasooba waa inuu haystaa uu iskaga yac yidhaahdo wax uu yac iskaga yidhaahdo waa inuu haystaa haddii kaleeto asagio xaajo gudana hadduu yidhah waa carara waa najaasooba marka fawaa'id badan ay leedaha usha yarta fayastanji waa ku esajoo jiray nabigu bilmaai biyaha muttafaqun caleyh maxalushaahidku waa kana marka biyuhuu ku esajoo jiray nabiga sala allahu alay wasalam xadiidka sababta uu halkan ugu keenay waxay tahay inay banaan tahay biyo in lagu asajoodo muxuu ugu keena ee ahlucilmiga gabalaa diidan oo le ragga biyo inay ku asajoodaan maaha dhagxaan iyo iskaga asajoodeen qaaraaba diidayba qaaraa diidanba waxaaba ka mid a cabdullaahi ibnu cumar xudayfaa ka mid ah cabdullahi ibnu zubayraa ka mid ah maaligaaba laga soo raray inay dhibsadeen in biyo ninku ku asajoodo xoogaa ragga weliba ay u dhibsadeen laakiin xadiidkan bukhaariga muslima caddaynaya biyo in lagu asajoog karo dhagaxa asaga la iskuma haysto khilaaf kama jiro in lagu asajoodo dhagax war male isagu marka qofka laba shayba sunnada si sariixay ugu sugnaato qofku inuu ku asajoodo biyo keligooda waa kana xadiidkoodii khilaafku wax macnaa male mar xadiisku sugan yahi cillada ay ku cileeyeenna wuxuu yahay qaarka diiday oo yidhi biyo keliya laguma asajoog karo waxay leeyihiin qofka biyo keliya hadduu haysto waxay noqon najaasadii inuu gacanta la galo laakiin waxaa la de nijaasada laiska suulaa gacan lagelideeda waa la ogoli waa la ogoli marka inuu biyo keliya ku asajoodo calaa kulli xaal waa sugan tahay hadduu inta wax kale iskaga hormariyo dhagax ama warqad uu kadib hade biyaha ku mayrana ahlucilmiga gabalaa yidhi aaday arrintaas u fiicanta laakiin xadiis tusaya in laisku daray lama hayo xadiis tusaya inuu nabigu labada isku daray oo saxiixa lama hayo oo saxiixaan ula jeedaa midaan saxiixayn waa la arkay marka xadiidku wuxuu tusaa biyo keliya in lagu asajoodo wuxuu kaloo tusaa nabiga inay saxaabada u khidmay jireen inay u khidmay jireen ayuu tusaa xadiiska wa can ilmuqiirata ibnu shucba muqiirata ibnu shucba waxaa laga wariya radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi muqiira qaala liya nebiyu nabiga igu yidhi sala allahu calayhi wasalama khudi lidaawa weysada ii soo qaad khudi lidaawa weysada soo qaad fanalaqa nabigu waa tegey xataa tawaaraa canii ilaa uu iga qarsoomay ilaa uu iga qarsoomay faqadaa xaajatahu xaajadiisu soo gutay muttafaqun calayh xadiidkan oo muqiirata ibnu shucba radia allaahu tacaala canh wuxuu yidhi muqiirata ibnu shucba qaala liya nebigu nabiga igu yidhi sala allahu calayh wasalama khud ilidaawa weysada soo qaad taasuna waxay tusaydaa nabiga inay saxaabadu u khidmay jireen oo u adeegi jireen fandalaqa waa tegay xataa tawaara ilaa uu qarsoomay cani xaggayga faqataa xaajatahu markaasuu xaajada soo gutay muttafaqun calayh wuxuu kaloo tusa xadiiskan oo loo keenay inay waajib tahay qofka markuu xaajo gudanayo inuu dadka iska qariyo ee dadka agtooda uusan ku xaajo gudan qofka markuu xaajo gudana waa inuu dadka iska qariyo oo hadday meeshu meel dhisantooda suuli tahayna dhibba ma leh haddii kalena waa inuu tad fogaado uu dadka ka qarsoomo sidaas ayaa nabigu yeelay sala allahu calayh wasalam waa inuu dadka ka qarsoomo oo usan dadka dhex fadhiisan dadka uusan dhex fadhiisan وعن أبي هريرة أبي هريرة يا لقوري رضي الله عنه قال أبو هريرة وهو يري قال رسول الله رسولك إلهي وهو يري صلى الله عليه وسلم اتقوا اسكيل عليا الله عينين لبدا وحلعندا الذي تخلي الذي وقفك حاجة قدشديسة يتخلى كو حاجة قدنية في طريق الناس تدك وددودا أو في ظلهم أما هوسكودا رواه مسلم يا وريه زاد أبو داود وحو كدري عن معاذ ما هن عن أبي هريرة عن معاذ وحو قدري والموارد يا مكان أروريالك ولأحمد وحو سنادي عن ابن عباس أو نقع ماء أما بلغ بيها وفيهما لبدا دنبي لبدا سيادو متك ابن عباس إيا متك وحو معاذ لبدا ضعف ضعف يا كسوغان وأخرج الطبراني طبراني وحو وري أنه ينلسكرهبو عن تحت الأشجار جيدها هوستودا جيدها المثمرة مرها دشا إيا وضفة النهر وبيغا جيس كيسا وبيغا الجاري سعودة بيوه مريان من حديث ابن عمر أيون كوري يصو صار الدبراني بسند ضعيف سنة ضعيفة أحاديثتان وحي كهضليان ميلها أن لا أقلين قفكو إنو كحاجبتو ميلها أن لا أقلين وممنوع أي تهي إن قفكو كحاجبتو ayuu sheegaya marka siyaadooyinka dambe midda abi daawuud waxaa wariyey mucaad midda abi daawuud mucaadaa wariyey mucaad waa mucaad ibnu jabal ibnu camar ibnu aws alansaari alkhasraji weeye wuxuu ka qayb galay alcaqaba athaaniya nabiga sala allahu calayh wasalam ballankii ansaaru la gelayday markii laga soo wadayey maka ee ay lahaayeen annaga ansaar ah madiina noogu imow nafteenna iyo eelkeenna waxaan ka difaacna annagaa kaa difaacayna halkaasna diinta ugu gargaarayna noogu imow ballanka markii lala gelayay beecadii hore maalintii labaad ee toddobaatankay saxaabi ka qayb galeen kaas ayuu ka qayb galay mucaad ibnu jabal wuxuu kaloo ka qayb galay waxa weeyaan haswatu beder iyo wax alla wixii ka dambeeyey ee duulaamadii nabiga sala allahu calay wasalam uu galay ah iyo dagaaladii wuxuu nabigu u diray sal اlahu alيه waslm fii aakhiri xayaatihi nabiga noloshiisa waqtiyadii ugu dambeyduu yaman u diray inuu dadka diinta ugu yeedho diintana dadka baro dadkana uu kala xugmiyo waana sagootiyey nabigu salى اlahu alayh wasalam wuu sagootiyey wuxuuna ku yidhi xafidaka allahuma bayna yadayka wa min khalfika wa can yamiinika wa can shimaalika wa min fawqika wa min taxtika wadara-a canka shuruura اljini wاls marka wuxuu soo laabtay khilaafadii abubakar asidiiq radia allahu canhu cumar ibn lkhadaabaa kadib shaam uga dhigay waali bacda abi cubayda kadibna wuu dhintay daacuunkii la dhihi jiray waas ayuu ku dhintay sanata amaaniyata cashar amaaniyata cashar markay hijriyadu aheyd ayuu dhintay ayuu dhintay oo uu shaam ku dhintay xadiidka marka siyaadada uu wariyey mucaad oo abu daawuudka uu wariyey oo walmawaarid ah siyaadadaas waa daciif sanadkeedu waa daciif cillada uu la daciifay maxay ta waxaa sanadka ku jira nin la yidhahda abaa saciid alximyari oo mucaadka warinayo inqiaaca marka ku jira oo mucaad wax kama maqal taqriibkana wuxuu xaafid ibn xajar ku yidhi shaamiyun majhuulun min ahalia marka waana majhuul inqiaacna waa ku jira sanadkii sidaas ibnu qadaan ayaa yidhi xaafidkuna waa ka soo naqliyey wuu ka soo naqliyey xaafidkuna marka waxa weeyaan inqiaacna waa ku jiraa majhuulna waa yahay sanadku sidaas darteeda waa daciif siyaadada ay ku jirto almawaarid laakiin xadiidka inta kale waa saxiix waan aragnay xadiiska abu hurayra siyaadada cabdullaahi bni cabaas siyaadada cabdullaahi bni cabaas oo axmed uu wariyo ay ku jirto la dheeraadka ah aw naqci maain iyaduna waa daciif iyaduna waa daciif cilada ay la daciiftayna waxa weeye sidaan waxaa loo wariyey min dariiqi cabdullaahi bni mubaarak qaala akhbarana ibnulahiica ibnulahiica ku jira soo ma jeedin oo daciif oo sayiulxifdi ah qaala xadaanii ibnu hubayra qaala akhbaranii man samica ibna cabaas man samicana waa maxay ibhaam raawi mubhamaha ku jira maba la yaqaan man qofun kolleyba ibna cabaas ka maqlay waa kuma marka laba cilaa ku jirta cilada koobaad waa maxay ugu daran waa ibhaamka cilada labaadna waa ibnulahiica inkastoo ibnulahiica haddii cabdullaahi ibnu mubaarak uu wax ka wariyo bacdu ahlicilmi xadiiskiisa waa qawiyeeyaan oo anagii soo marno nidhi cabaadalada saddexdaa markay wax ka wariyaan ibnu lahiica xadiidku xoogu yeeshaa bacdu ahlicilmi siday qabaan saddexdii cabaadalana waxay ahaayeen cabdulaahi ibnu mubaarak cabdulaahi ibnu wahab iyo cabdulaahi ibnu yaziid almuqri saddexdaas cabaadalada riwaayadaha ay ka wariyaan xoogaa bacdu ahlicilmi waa tasaamuxaano waxay dhahdaan xoogaa xoogay leeyihin kuwaas kuwa kale waa ka royi bacdu ahlicilmina ma kala qaadana waxay dhahdaan ibnu lahiica waxa weeyaan waa daciif sababta kuwa kala qaad ay u kala qaadayan waxay tahay ibnu lahiica waxa weeyaan kutubtiisiiya gubatay markii kutubtiisi ay gubatay ayuu isku dardaray marka waxay leeyihiin culammada kala qaadaydaa intaan kutubtu ka guban cabaadaladu markaasay ka wariyeen saddexda cabdulaahi waa cabdulaahi ibnu mubaarak iyo cabdulaahi ibnu wahab iyo cabdulaahi ibnu yaziid almuqri intaan kutubtu ka gubanay wax ka wariyeen marka ayaga wixii ay ka wariyeen waa sugan yihin saasay leeyihin ahlucilmiga gobol ka midana waxay leeyihiin xataa qabla ixraaqi kutubihi intaan kutubtu ka guban markaas laftirkeeda wuu sayulxifdi ahaa oo xifdigiis uusan aad u fiicnayn marka ciladaas way ku jirtaa cilada labaada kasii daranoo raawi mubhamahaba ku jiraba hayamina sidaas wuxuu ku sheegay wuxuu yidhi rawaahu axmed wa fiihi ibnu lahiica wa rajulu lam yusama majmacu zawaa'id wa manbacu lfawaa'id uu sidaas ku yidhi riwaayadda kale ee uu waxa weeyaan dabaraani soo saaray min xadiidi ibni cumar oo siyaadiday geedaha midhaha dhalaya iyo webiga geeskiisa taasuna waa daciif kale iyaduna taasuna waa daciif kale oo waxa weeyaan sanadka waxaa loo wariyay sidaan xadaanaa furaad ibnu saa'ib can maymuun ibnu mihraan can ibni cumara marka waxa weeyaan waa daciif sababto ah waxa weeyaan furaad ibnu saa'ib ayaa la tafaruday furaadna waa matruukulxadiid sida imaamu lbukhaari uu yidhi iyo qayrkiisba xaafid ibn xajarna talkhiisulxabiirka uu ku sheegay waa eberwe furaadkaas kaasaa la tafaruday marka waa daciif halkaas maxaa noo soo baxay siyaadooyinku dhammaan waa wada daciif siyaadooyinka inta hore muslimku wariyey maahane waxa weeye siyaadada abu daawuud ee mucaad siyaadada axmed ibnu cabaas siyaadada waxa weya dabaraani soo saaray ibnu cumar dhammaan waa wada daciif waa wada daciif laakiin macaanida ay tusayaan waa macaani saxiixa waxaana ayidaya adilada caamka ah ee shareicada iyo qawaacidda islaamka ayaa ayidaya makaanada hadda la tiriyey waxa weya waa lix makaan xadiidka qaybta saxiixa ah ee muslimku uu wariyey laba meelood uu sheegay wadada dadku maraan iyo geedaha hoos kale ee dadku harsadaan labadaas xadiiska saxiixa wey afarta kale waxay tahay waxa weya mawaaridda meesha ceelka laga cabo ceelka meesha laga cabo webiga meesha laga cabo berkada meesha laga cabo eega meesha laga cabo meelaha biyuhu ku jiraan meesha laga cabayo waa mid iyo naqcilmaa meesha biyuhu galaan biyuhu fariistaanoo balliyaalka iyo waraha kan kalena geedaha midhaha dhala kan kalena waxa weeye webiga geeskiisa marka dhammaan adilada caamka aha tusayda meelahaas inay xaaraanta in lagu xaajo guto laakiin axaadiistan ma sugna adilada caamkaa maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah ilaahay qowlkiisa wladiina yuduuna maa atow cafwan والdiina يuؤduuna الmؤminiina والmuؤminaati bغayri ma اktasabuu faqad اxtamaluu buhtaaنا وaإma mubiina ilaahay weynaa wuxuu leeyahay ragga dhiba ama dadka dhiba mu'miniinta ragga ah iyo gabdhaha muؤminaadka ah kuna dhiba wax aysan kasban waxay xambaarsadeen been abuur iyo dembi cad nabigana salى الlahu عalayه wasaلaم waxa weya xadiidka dabaraani uu wariyey wuxuu yidhi man aada almuslimiina qofkii muslimiinta dhiba fii duruqihim wadooyinkooda wajabad calayhi lacnatuhum waxaa u waajibayda lacnadooda adilada caamka ahoo diidayda muslimka in la dhibo ayaa dhammaan tusayda inay xaaraam tahay arrimahaan marka sababtoo ah haddaad ceelka meeshii laga cabaya ama webiga meeshii laga cabaya aada najaas dhigto dee qofka dadkii muslimka ay ceelka ka cabay soomaadan dhibin waad dhigto haddii waxa weya balligii biyaha ay fariisahayn aada najaas dhex dhigtay ee biyo galaan qofkii ogaa ma cabi kara ma cabi karo geedihii midhaha dhalaayay ee cambaha iyo muuska iyo waxa weeyaan haddaad hoostooda aada saxaro dhigtay iyo kaabi ka war qofkii ka gura tegaysoo ku dhibtooma midhihii inay inta soo daataan najaasta ku dhacaansi sooma dhacdo sow maadan dhibin muslimkii waad dhibtoo wax xaaraan webiga geeskiisa waa sidaasoo kale iyo meelihii laga cadaayo ama laga waraabsanayo calaa kulli xaal meelahaan oo dhan laguma xaajo guda karo meel kasta ee muslimku ku dhibtoonayaa mamnuuca intaan kaliya maaha meel kasta oo muslimiintu ku dhibtoonayaan waa xaaraan ilaa dhib muslimaa ka imaanaya dhibka muslimkuna waa xaaraan meel kasta meelaha lagu nasto oo la fadhiisto xataa waxaa jira masaajidoo kaleeto masaajid oo leh xamaamyo ama suuliyaal aan loogu talagelin in lagu xaajo guto ayaa jira looguma talagelin macnaha saxara iyo waxaasoo kale qaara iskala fadhiisanaya bal qaara meesha waysada iskala fadhiisana duuqa waxaas o dhan waa xaaraan waxaas muslimkii u dhibaya waa qof oo mufsid fil ardi ah marka wax kastoo muslimku ku dhibtoonayaan waa inuu qofku ka fogaado adilada caamkaana laga qaadana wa can abi hurayraa radia allaahu canhu abu hurayre waxaa laga wariyey ilaa raadiha ka ahaadee qaala inuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka alla yidhi sala allahu calayh wasalama ittaquu iska ilaaliya alla allaacinayni labada wax lacnada labada wax lacnada marka say wax u lacnadayaan ma makaanka laftirkiisaa wax lacnadaa makaanka laftirkiisa miyaa wax lacnadaa maya makaanku wax ma lacnadee macnaha waxa weeye labada sababtooda la ysku lacnado makaankan wuxuu sabab u noqonaa in lagu lacnado marka waxa weya aljaalibayni lilacni wey labada meelood oo soo jiida in layslacnado sababu u noqonaa in lagu lacnado dadkii muslimkaa markay ku dhibtoonaaday arkaan geedu midho ka gula tagaysu wasaqdaadiiyuu ku istaagay markaasuu le lacnaa kugu yaal bal suu noo galay fiir soo ma jeeda marka lacnadu soo jiidayaan lacnad ayay soo jiidayaan lacnaday soo jiidayaan labada wax lacnada waa saas midka koowaad wuxuu yidhi alladii waa qofka yatakhalaa ku xaajo gudanaya fii dariiqinaas dadka waddadooda waddada dadku maraan dabayaalka iyo waddooyinku dadku maraan xaaraan wey in lagu xaajo guto xaaraan waxaa kaloo ah wasaqda in lagu soo daadiyo ayaan darada waxa weya soomaaliyeed dariiqaas caawa haddii la xaaqo galabta caawa inta lagu daayay kula dheelmanaya kaadida saxarada maxaa kale qashinka qashinka ta aruuriyaan ay dadka iska fiiriyaanay soo dhigaya waxaana iimaan ah in laga fogeeyo ya marka qof alla qofkii ku dhibtooda dembigiisa dushaadaa saaranaya inta dadkay usoo uraydo wasaqda aad laamiga dhigayda iyo jidadka laami kaliya ma meel kastoo dadku mara waa xaran in wasaq aad u dhibtood muslimka ku dhibto dadkaas aad dhibaydana waxa wey dembigaa kaaga soo xasilaya ow fii dilihim ama dadka hooskooda meelaha ay harsadaan rawaahu muslim ayaa wariyey zaad abu daawud wuxuu siyaadiyey can mucaad iyo wal mawaaridi meelaha la arooro waa jamcu mawridin hal meeloo la arooro mawaarid meelo badanoo la arooro weli axmedda waxaa sugnaaday can ibni cabaas aw naqci maa-in ama balliga biyaha meesha biyuhu fadhiistaan wa fiihimaa waxaa ku sugan dacfu wa akhrajo dabanaani wuxuu soo saaray annahya in layska reebo can taxti lashjaari geedaha hoostooda almuhmirati ee midhaha bixida iyo wadafati nahri webiga qarkiisa wadafati nahri webiga qarkiisa webiga aljaari ee qulqulayo biyuhu socdaan min xadiidi ibni cumar bisanadin daciif wa can jaabir waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala jaabir wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa taqawada rajulaani laba qof markay xaajo gudanayaan rajulka waa iska baabu taqliib rag iyo dumar waa isku mid idaa taqawada rajulaani labada nin markay saxaroonayaan falyatawaara ha is-asturo kullu waaxidin qof kastoo minhumaa labadooda ka mid ah can saaxibihi saaxiibkiisa ha iska asturo saaxiibkiisa ka dhunto walaa yataxadaaa yaysan sheekaysan fa in allaha alla yamqutu waa u cadooda calaa daalika arrintaas rawaahu waxaa xadiidka wariyey wasaxaxahu oo saxiix yeelay ibnu sakan iyo wabnulqadaan labadaas a wariyeen oo saxiix yeeleen wa huwa macluul xadiidkana cillaa ku jirta xadiidkana cillo ayaa ku jirta xadiidka laba saxaabi ayaa la wariyeen min xadiidi jaabir iyo min xadiidi abi saciidin labadaasaa lagu wariyey cilladu waxay ku jirtaa ha yidhaahdeen ahlucilmiga sida uu sharxay sancaanigu subul salaamka xadiidka abi saciidin alkhudriy oo abu daawuud iyo ibnu maaja ay wariyeen kaas ayaa cilooyin ku jira saddex cilaana ku jirta oo riwaayadda cikrama midda koowaad waxa weyn idiraabka ku jira cikrima ibnu camaar can yaxya ibnu abi kaiir cilada koobaad waa idiraabkaas cilada labaadna waa jahalada hilaal ibnu ciyaad oo majhuul ah cilada saddexaadna waa idiraab xagga matniga ku jira marka laakiin riwaayadda jaabir riwaayadda jaabir ahlucilmi badanaa xoojiyey ahlucilmi badan ayaa qawiyeeyey waxaa wariyey abu cali ibnu sakan sida ku sugan abayaan اlwahmi waliihaam ay sidaas weeye waxa weeye markuu wariyeyna xadiidka wuu xoojiyey sidoo kale sanadkiisa waxaa xoojiyey ibnu qadaan ibnu daqiiqulciidna raalliyuu ka noqday sheekh naasirudiin albanina silsilatu xaadiisi صaxiixa raqamka saddex kun boqol iyo labaatan ayuu ku qawiyey marka ahlucilmigaasoo dhan xadiiska way qawiyeeyeen haddii la qawiyeeyeyna oo riwaayadda jaabir waxaa soo baxaya xadiidka axkaam in laga qaato wa can jaabirin radia allahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam idaa taqawada rajulaani arajulaani labada nin dee labada dumarkaana waa ka sii daran yihiin nin iyo dumarna iska badaa marka un laba qofaa loola jeeda laba qofoo kastaa laga hadlayo idaa taqawada rajulaani labada nin markay saxroonayaan ama xaajo gudanayaan falyatawaara ha isqariyo kullu waaxidin mid kastoo minhumaa labadooda ka mida can saaxibi saaxiibkiisa halkaas waxaa ka soo baxay xukun ah laba qof oo xaajo gudanaya inay is-ag fadhiyaan oo isku muuqdaan waa mamnuuc amar weeye nabiga xadiidkiisa amarkuna wujuubu faa'iideynaa falyatawaara laamul amarka wey walaa yataxadaa yaysan sheekaysan tana waa nahyi wa aslu nahyi liltaxriim asalkuna wuxuu faa'iideeyaa nahyigu waa maxay xaaraamtinimayn haddaan saarif ka leexiyo la helin haddaan la helin culimmadu maranay soo istismadeen waxay idhaahdeen hadday daruura timaadda wuu hadli karaa oo isagoo xaajo gudanayuu arkay qof waxa weeyaan indhoola maalan oo bas mas ku soo socdo oo kale ama adugu wax sidaasoo kaleo dhibaato qof aan iska jirin oo dhibaato ku soo socotoo kale hadduu taasoo kale arko wuu qayladhaamin markaas oo iska ilaali ayuu leeyay qof indhooluhu arkay oo ceel kusii dhacayo oo kusii socdo wuu qaylina markaasu le waa ceelkaa ku dhicin ceela kaa horeeya wuxuu arkay abeyso ama mas qof kusii socda muslima bahal wax cuna waar qofka muslimkaa bahala kugu soo socda iska ilaali wuu leeyay adugu markii daruuro jirto wey taas laakiin haddaan daruuro jirin waa inuusan hadlin maxaa yeelay care alla ka imaanayda care allena waa xaaraam inaad kasbato xaaraam wey inaad shaqaysato fa in allaha alle yamqutu waa u caroodaa calaa daalika arrintaas rawaahu xadiidka waxaa wariyey wasaxahu saxiix ele ibnu sakan iyo wabnu qadaan wa huwa macluul ciladana waa sheegnay waa xadiidka abi saciid alkhudriy ee midka jaabir ahlucilmi badan ayaa qawiyeeyey waana sheegnay marka axaadiistii xalay aan soo marnay laftirkeeda way tusayaan oo nabiga oo kaashaya inta la salaamay waa kii salaamta ridi diiday kii diiday inuu salaamta ridiyo soo ma jeeda marka arrimahaas o dhan waa inuu qofku iska ilaaliyo wa can abi qataada abi qataada waxaa laga wariya radi allahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulki ilaahi sala allahu calay wasalam wuxuu yidhi laa yumsikanna yuusan ku qaban oo ku qaban oo ku qaban axadukum mid idinka mida dakarahu dakarkiisa biyamiinihi gacanta midigtaa walxaal huwa isagu yabuulu uu kaadshayo walaa yatamasax yuusan iskaga tirin min alkhalaa'i kaadida iyo saxrada khalaaga hadda loola jeedo makaankii kaadida iyo saxradii laftirkoodiya loo jeeda biyamiinihi midigta yuu iskaga tirin walaa yatanafas yuusan ku neefsan fil inaa'i weelka muttafaqun calayhi walafdu limuslimiin lafdigana muslim ayaa wariyey xadiidkan wuxuu faa'iideynayaa axkaam aad u badan iyo aadaab wan wanaagsan oo dadka muslimiinta la raba inay dhaqan ka dhigtaan wa can abi qataadata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi rasuulka alle wuxuu yihi sala allahu calayh wasalama laa yumsikanna yuusan qabanin axadukum qof inin ka mid ah dakarahu dakarkiisa biyamiinihi gacantiisa yuu ku qaban waa nahyi laadu waa naahiya nahyiguna taxriimuu faa'iideynaa marka waa inuusan qofku qaban gacantiisana uusan ku qaban dakarkiisa dumarkana waa la mid ayagana waa inaysan taaban sidaasoo kaleeto waa mamnuuc maxaaraana mase waa karaahiyo ahlucilmiga gobolkood karaahiyay yidhaahdeen waana jumhuurulculamaa siday mareen oo nahyigan waa nahyu waxay yidhahdeen tansiihu waa karaa karaaha wey ahlucilmiga agarkood saasay mareen oo waxay yidhahdeen waa min baabi alaadaab watawjiih walirshaad sidaasay mareen laakiin ahlucilmiga gabalkoodu waxay dhahdeen nahyi weeye aslu nahyina taxriimuu faa'iideeyaa wax ka leexiyeyna lama hayo waana sida daa-uudu daahiri uu maray waana sida ibnulxasmi uu muxallaha ku maray sidaas darteeda waxaa feecan qofka muslimkaa wixii nabi maxamed reebay inuusan ku dhaqmin sida wanaagsan waa sidaas sidaas weeye marka xadiidku waa muqayad walxaal huwa yabul uu kaajay marka ay xaaraamta ka tahay haddii la yidhaha waa xaaraam haddii la yidhaha waa karaahiyana ay karaahiyada tahay waa xaaladda uu kaajayo sababtoo ah gacantii midibkeeda nijaasada wasaqu ka gaari gacantana waa midii wax lagu cuni lahaa waa midii wax lagu cuni lahaa marka gacanta midigta ayaa la ilaalinaya aadaabta kale xadiidkuu faa'iideeyey nabigu wuxuu yidhi sal اlahu alayه wasalam walaa yatamasax yuusan iskaga tirin min alkhalaa'i kaadida iyo saxrada biyamiini midigtiisa hadda khalaaga waxaa markaan loola jeedaa waxa weeyaan kaadidii iyo saxradii laftirkoodiyaa loola jeedaa yuusan iskaga tirin marka xadiidku wuxuu faa'iideynayaa dhagax hadduu ku asajoonaa biyo hadduu ku asajoonaa warqad hadduu ku asajoonaa gacantiisa midibtaa xaaraan wey inuu la aado haddii la yidhahda nahyi waa taxriim hadii la yidhah waa karaahiyana waa karaahiye marka gacantiisa midigtaa iskagama tiri karo kumana sajoog karo waa inuu gacanta midigtaa ka ilaaliya walaa yatanafas yuu ku neefsanin fil ilaa'i weelka qofku markuu cabitaanka cabayo waxaa nabigu diida inuu ku neefsado sida carruurtii fiif fiif fiif uu yidhaahdo taasaa la diida taas waa mamnuuc waxaa la rabaa qofku inta qac inta bismi llahi yihahdo afka saro qac ka siiyo neeftuba intays markay qabato inuu ka wareejiyo weelka afka oo uu banaanka ku neefsado oo mar kale u laabto oo banaanka ku neefsado oo duu baahanya mar kale u laabto nabigana saddex goor sidaasuu yeeli jiray salawaat ullahi wasalaamu calayh kaana rasuul lahi sala allahu alay wasalam yatanafasu fi sharaabi alaaa saddex goor markaasuu welibaa nabigu wuxuu dhihi jiray innahu arwaa sidaasaa qofka oon tir badan oo kanaysiin badan wa abra-u ayadaana bogsiin badan oonka ayadaa bogsiin badan cudur iyo balaayana ka beri ah wa amra-u ayadaana qurux badan marka waxaa la diidayaa weelka inaad ku dhex neefsato waxaa la rabaa markaad cabitaanka cadaydo sida carruurtii fiifiifa dhihine waa carruurtana xataa baryaysan kaa fiifiiflayn carruurta laftirkooda waa inaad barto carruurtaada oo aad tidhahdaa iskaga neefsana qac markaad ka siido ka qaad afka banaanka ku neefso haddana u dhiib qac ha ka siiyo haddana ka qaad banaanka ha ku neefsado sidaas in loo tarbiyeeyaa la rabaa carruurta sida dadka waaweyn laga rabo unbaa carruurtana loo tarbiyeyna sidaas weeye mutafaqun calayh wa lafdu limuslimiin wa can salmaan salmaan alfarisi waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala salmaan wuxuu yidhi laqad nahaanaa rasuulullah rasuulki ilaahay wuxuu naga reebay sala allahu calayh wasalam an nastaqbila alqibla inaan qiblada ula jeesano biqaa'idin saxaro ow bowrinkaadii ow an nastanjiya inaan ku estajoonno bilyamiini midigta ow an nastanjiya inaan ku estajoonno biaqala wax ka yar min alaaati axjaarin saddex dhagax ow an nastanjiya inaan ku esajoonno birajiicin digay ow cadmin ama laf rawaahu muslim ayaa xadiidka wariyey xadiidkan waxaa wariyey raawi u ah salmaan alfarisi kunyadiisa waxaa la dhahdaa abu cabdillah magaciisana waa salmaan alfarisi salmaan alkhayrna waa la yidhahdaa mawlaa rasuulilaahi weeye sala allahu calayh wasalam asalkiisu farisuu ka soo jeedaa wuxuu u safray lialabi diin markaasuu nasaaro noqday kutubtiiyuu bartay kadib qolo carabhu gacanta u galay qoladiiya yahuud ka gadeen kadibna madiinay keeneen madiine markuu soo galay ayuu kadib nabiga markuu arkay ayuu islaamay nabigaa soo iibiyey waa xoreeyey marka wuxuu ka qayb galay dagaaladii nabigu joogay sala allahu calayh wasalam oo ugu horreeyey khandaq ayuu ka qayb galay waana saxaabigii iska lahaa taladii iyo tala soo jeedintii ah inta jar inta rajay la qodo inta rajay la qodo oo magaalada madiina dhanka gaaladu ka soo gelaydo ta rajay weyn lagu wareejiyo ninkii iska lahaa isagu ahaa oo tala soo jeedintaas iska lahaa tala soo jeedintaas isaga iska lahaa ta rajaygaas oo guul weyn ilaahay muslimiinta ku siiyey isaga iska lahaa marka saxaabi jaliil ah ayuu ahaa oo mucamar ahoo xoogaa cumriyey bacdu ahlicilmi siday sheegeen magaalada madiine ayuu ku dhintay aakhiru khilaafati cumaan sanadii hamsa wa alaaiin markay hijriyadu aheed soddon iyo shan ayuu salmaan ulfarisi dhintay madiinatu rasuulilahi halkaasuu ku dhintay wa can salmaan waxaa laga wariy radi allahu canhu qaal laqad nahaanaa xadiidka markuu sidaan leeyahay oo uu leeyahay laqad nahaanaa rasuululaahi sal اlahu calayh wasalam su-aal la weydiiyey aheyd su-aalaa la weydiiyey su-aashaasna waxay ahayd waxaa la yidhi qad callamakum nebiyukum waxa weeyaan mushrikiintiiya waxay ku yidhaahdeen war saaxiibkiin ma inin baray wax walba xataa aadaabta marka xamaamka iyo suuriga lagu jiro sida loo xaajo gudanaa xataa taas ma inin baray wax kasta ood u baahantihiin ma inin baray xataa markaad xaajo gudanaydaan aadaabta aad ku socoydaan caqli iyo midna laga qaada maaha nabigaa inin baray miya markaasuu yidhi ajal waana bara ajal haa waana bara markaasuu sheegay ajal inta marka intaasaa ka horreeya waxaa ka horreeyey waa la weydiiyo qiila lahu qad callamakum nabiyukum kulla shayin xata alkhiraa'a war nebigiinu maydin baray wax walba xataa sida loo xaajo guto fa qaala ajal haa uu yidhi waana baray laqad nahaanaa wuxuu naga reebay rasuululaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalama an nastaqbila alqiblata inaan qiblada ula jeesanno biqaa'idin saxaro ow bowlin kaabi xaaraan weeye in loola jeesto qiblada markaad kaashaydo amaad saxara saxroonayso marka waa mamnuuc xadiidka soo socda ayaana insha allah ku sharaxi doonaa masaladaas ow an astanjiya ama inaan astajoonno bilyamiini midigta nabigaa naga reebay tanna waa xugun labaad midigta in lagu asajooda nabigu waa diid bidixdaa lagu asajoona qofki ilaahay uusan midigta ka jarin dee qofkii laga gooyey waxa weyan asagu waa daruuru haystaa qofkaas daruuro ayaa ku xambaarayda laakiin qofkii midig alla siiyey waa inuu midigtiisa waxa weeyaan uu ka ilaaliyo qofkii bidixdii ay u nooshaan ula jeedaan ow an nastanjiya ama inaanu astajoonno biaqala wax ka yar min alaaati axjaarin saddex dhagax tanana waa xugun kale waxaa bannaan in lagu asajoodo dhagxaanta xataa badda xeebteeda adoo joogo badda meesha geeskeeda adoo jooga biyo-aan maaha ay kuu bannaantay dhagax inaad iskaga asajooto maaha markaad weydo booraysigiio kale maaha dhagaxaad ku asajoog kartaa jumhuuru ahlicilmi waxay yidhaahdeen waxaa la mid a dhagaxa wax kasta oo shuruudda laga helo waa inuu horta yahay qaali wax najaasta goynaya ee dhalo laguma astajoog karo ilaa waaba ka sidbeehoo najaastaba ma qabanayso marka waa inuu qaalic yahay wax najaasta goynayo waa inuu waana inuu daahir yahay shay daahirana waa inuu waana inuusan shay muxtarama ahayn ee hadda warqad magac ilaahay ku yaallo ama xadiid ku yaallo maya saadu taas ugu xajo guda karta saddexda shay shardi haddii la helo warqad ha ahaato qori ha ahaado dhagax ha ahaado wax kastoo saddexdaa shardi laga hela waa lagu asajoona waa shardi inuu qaalic yahay qaalic wax najaasta goynayo oon ka sidbay waxaa kaloo shardiya inuu daahir yahay ee najaas laguma asajoodo ilaa najaasaabaa la rabaa inu ku daahiriye shardiga saddexaadna waa inuusan muxtaram ahayn shay la xurmeeyo waa inuusan ahayn marka markaad ku asajoonayda dhagax markaa saddex lagama yaray karo mamnuuc wey saddex inaad ka yaraydo waxay yidhaahdeen ahlucilmiga saddex goor in la tiraa meesha la rabaa marka laba shay waa isku mida yidhahdeen saddex dhagax oo midba gooniya ko iyo dhagax weyn oo saddex geesle waa isku mid oo geeskan mar lagu tiro kaasna mar lagu tiro kaasna mar lagu tiro laakiin saddex haba haddaad la heli karto saddexdaa kuu fiican oo mid haddaad gees kaga tirtood istira haddana kusii daharo qaado inuu ku najaaseeya waa dhici karta marka laakiin ahlucilmi waxay hahdeen aduina iska dhawr laakiin saddex gees haddii midba mar lagu tiro waa lamid kama yarayn kartid oo kama dhigi kartid waxa weeyaan laba dhagax ma ka dhigi kartid saddexaa ugu yar haddii saddexdu dahir diido waxa weeyaan waa inaad ka badido oo afar aad ka dhigto shan ka dhigto ilaa makaanku nadiif noqdo markii makaanku daahir noqdana waa inaad tiro isdheer kusoo afjarto markuu makaanku daahir noqdana waxaa lagaa rabaa laasim tiro isdheer oo marka mid afraad marido hadduu nadiif noqdo mid shanaadaad ku dari haddii mid lixaad uu nadiif ku noqdana mid toddobaadaad ku dari xayla nabiga sala allahu alay slam wuxuu yihi waa man istajmara falyuutir qofkii dhagax ku astajoonaya tiro isdheer ha ka dhigo xadiiskaasna bukhaari iyo muslima wariyeen marka waa noocaas kamana yaray kartid saddex ow amase an nasanjiya inaan ku astajoonana nabiga noo diiday birajiicin digay ow cadmin laf rawaha muslima wariyey waxaa kaloo nabigu diiday sala allahu alay wasalam digay in lagu astajoodo maxaa nabigu digayga u diiday muxuuse lafta u diiday muxuu u diiday laftaan hormarinaynaa lafta xayawaan la gowracay laftiis hadday tahay waa baaha najaasna waa fujidaa maxaa loo diiday waxa weeye jinniga mu'miniintaa ee markaan annagu hilibka ka cunno oo aan tuurno aa ilaahay hilib u saara markaasay cunaan walaalaheerow ka najaasooba waa dulmi dulmi wey hadduu wax la gowracayo neef la gowracay laftiis hadduu yahy oo halkaa caddayhayda waxaas xadiid saxiixa caddayna xadiidka saxiixulmuslimka ayaa caddaynaa nabigeenna suuban sala allahu calayh wasalam habeenaa jinnigu u yimaadeen nabigu wuu raacay qur-aankuu ku dul akriyey markuu ku dul akriyey ayay weydiisana yihahdeen saadaan rabnaa saad ayaan u baahanaa ama jiscin markaasuu yihi lakum kullu cadmin dukira smullaahi calayhi yaqacu fii aydiikum ow fara maa yakuunu laxma laf kasta oo markii la qalayay magac ilaahay lagu qalay oo gacmihiina soo gasha laftaasu waxaad leedihiin markuu igu hilib badnaa laftaasu markay igu hilib badneed ayadoo ah wa kullu bacratin calfun lidawaabikum digay kastana xoolihiinu haynin cuneen digay kastana xoolihiinu haynin cuneen xadiis saxiixulmuslimku ku yaalla nabiguna wuxuu yihi falaa tastanjiu falaa tastanjuu bihimaa lafaha iyo digayga ha uga astajoonina fainahumaa dacaamu ikhwaanikum waa walaalihin cuntadiini maxaad uga najaasayni ulmi ilaahay waa xarimay ulmi ilaahay waa xarimay soo ma jeedid marka halkaas maxaa baxay xadiiska saxiixmuslimka sheeke maaha xadiiska saxiixulmuslimka raqamkana qoro waa afar boqol iyo konton saxiixulmuslimka raqamka afar boqol iyo konton halkaas marka waxaa ku caddaaday cillada loo diiday haddii haddee laftu ay tahay laf aan magac alle lagu qalina waaba najaasiba maba adayna ku najaasayna wax kuu dahiri min halkaas meesha maxaa ka baxay digadu waa najaaso xadiiskaanan ka faa'iida cillada loo diiday najaasnimo ma aha waa kaas nabigaa sheegay sala allahu alay wasalam waa acaamu ikhwaanina wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina muxamed